Arkadaşlar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد baabku baabul aadaan baynu ku dhex jirnay xadiidka mucaad oo aynu qeybta hore soo qaadanay uu dheeraa kala jarnay isku yaro noqnoqonaya uxiilat isalaatu halaaata axwaal buu ku bilaabmayay salaada waxaa lasoo mariyey marxalado saddexa ayaa lasoo wareejiyey wa uxiila asiyaam halaaata axwaal qeybtiisa dambead sidaa sheegaysa xadiidkanka ku xiga laakiin ibnu abi leyla waa cabduraxmaan ibnu abi leyla waa taabici jaliil ahoo asxaabta la kulmo ka warinayay wuxuu isagoo xadiidkan ku bilaabay aynu ku dhex jirnay uxiilat isalaatu halaaata axwaal saddex marxaladood baa lasoo mariyey qaala waxadaanaa asxaabuna asxaabtayadii waxa ay noo warrameen buuli ibnu abi leyla baa odhanaya asxaabtu sheegayaana waa asxaabtii nebiga sala allahu calayhi wasalam laba jeeroo danbuu ku celinayaa qaala asxaabunaa la qabsa inay asxaabtii nebiga tahay marka xadiidku waa mutasil intaa hore dib baynu halkaa ugu noqonnay saddex salaa saddex marxaladood ayay martay salaadu oo isbedel ah adaan salaadu salaadu soomkuna saddex marxaladood buu maray saddexdaa isbedela salaada ku yimimid waxay la xidhiidha adaanka berigii hore lama adaami jirine dee waa la isballansan jiray adaan baa la jideeyey markaa marxaladda labaadna waxay ahayd xagga marka salaada lagu jiro isbaraarujinteeda oo qofku marka uu salaada ku jiro beriga aan adaanku jirin marka uu yimaado ee salaada uu doonay inuu ku xidho dadka la ogolaa inuu weydiiyo kolka uu idhaahdo war imisaa tukateen iyaguna way ishaari jireen saddex laba mid ayay odhan jireen ama afkaa bay uga jawaabi jireen oo waxay odhan jireen mid iyo laba iyo wax noocaas oo kale waa la ogolaa intaa marka lagu idhaahdaaba wuxuu ka gaadhsiin jiray intii ka horreysay kadibna imaamkusu ka soo gaadhaya iminka ragcada ayna dhaafo xagga dambaynu ka kala nimaadnaa laakiin berigaa hore waxayd xagga hore lagala iman jiray haddii lagu dhaa labaa ku dhaafay iyadoo imaamku salaadiisii wataabuu labadii ayuu tukanaya kolkuu labadiisaa dhameeyaabuu kusii xidhanayaa imaamka isagoon ka bixin salaadiibuu ku xidhanaya waana macnaha uu tilmaamayo qaa'im iyo raakic iyo qaacid iyo dee dadkii baa markaa waxaa u qaybsamaya ilaan way faraare yeelanayaan dadkii ka gaadhsiiska ahaa midi uu sujuudsanyay midi uu rukuucsanyay midi uu taaganyay imaamkiina intii hore tukanaya taasina marxalad labaad bay ahayd markaa marxaladdaa labaad waxay kusoo afkooday maalin maalmaha ka mida buu mucaad binu jabel yidhi waar imisaa la tukaday markaasay tira u sheegeen isuu yihi anigu tiradaa qadimi maaye nebigun baan iminka la soconaya siduu yeelaa un baan yeelaya markuu dhameeyana waan dhammaystiri doonaa ragcadahaygii kolkaasuu nebiga iskala xidhay sideennan caadigaa iminka ee masbuuqa lagala soo horreeyey salaada uu sabeeyo intii u hadhay intii nebiga u hadhay buu la tukaday markuu nebigu dhameeyeyna intii isaga mucaad u hadhay buu tukaday dabeedna nebiga arrintii u qushuuco ti u shaabadeeyo waa sidaa mucaad baaba wanaagsan buui waxaan kala kacan iyo kala horutubiyeynta waxaa ka fiican sidaa mucaad yeelay aan ku dayno sidii baa lagu daayay inu ku tukanaa imanka oo masbuuqii lagala soo horreeyey salaada wixii lagala horreeyey gadaal buu ka raaciya marxaladaasina mid labaad bahay ta saddexaadna waxa weeye berigii hore markuu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam madiina waxaa loo tukan jiray dhowr iyo toban bilood lix iyo toban bilood toddobiyo toban bilood meelaha qudus baytulmuqadas xaggiisaa loo jeesan jiray markaasaa dabeetana ilaahay uu soo dejiyay aayaddaas ku sugan suuratulbaqara ee aynu arki doono fawalli wajhak shadra almasjid alxaraam markaana qibladii xaggaana waa laga soo jeedsaday markaa saddex marxaladood mid la xidhiidha adaanka iyo mid la xidhiidha tartiibta aadaab alqudwa iyo mid la xidhiidha qiblada adaan soomkuna saddex marxaladood buu marayoo markii u horreysay waxaa la soomi jiray afar cisho bil walba saddex cishaa laga soomi jiray iyo cashuuraa ramadaan baa lagu xigsiiyo loo guuray berigii hore waxay ahayd qofku markaa uu soomayo intaanu seexan baa fursad u haystay raashinka markuu afuro intaanu seexan buu jimaaca xaaska iyo cunadii intaasu jaanisays hadduu seexdo warkuu dhammaaday hadduu seexdo reerna xalaalu ma aha cunana xalaalu ma aha fursadda labaada jirteenna waxay ahayd qofka waxaa la odhanayay ama raashin bixi ama soon labadaa adiga ayaa ikhtiyaar u leh taasina waxay ahayd mid labaad oo iyaduna jirtay oo dhinaca soomka ah marka tiina meesha waa laga saarayoo iyadana waxaa lagu bedelay faman shahida minkum shahra falyasumhu taasaa lagu bedelay marka soomkiina saddexdaa marxaladood buu maray salaadiina saddexdaa marxaladood intuu inoo soo wadaa waa intaasi uu isku yar celcelinaya marka halkaa bartankumaynu kasii qaadayna anu ku joojinay mura murug murugaa daraaddii baynu ukala reebnay qaala wuxuu yihi markaa cabduraxmaan ibnu abi leyla waxadaanaa asxaabunaa asxaabtii nabiga y ayaa noo warramay asxaabtayadii qaala wuxuu uhi wakaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa jaa-a marka uu yimaado yas'alu wuu weydiin jiray waari misaa la tukaday fa yukhbaru bimaa subiqa min salaatihi waxaa loo sheegayaa intii lagala horreeyey salaada labaa la tukaday saddexbaa la tukaday ilan berigii horeba waxay ahayd markuu qofku ka yimaado xaafadaha dadka tukanaya u yimaado wuu salaami jiray assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waxaa la ogolaa markaa waraysi yar oo deg dega reerkii ka warran wuu iska fiicnaa ma lagu nabad qabay haa inahaasaa la ogolaa dabeetana markaasaa ilahay uhi xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa waquumuu lilaahi qaanitiin bimacnaa saakitiin ilahay u cibaadaysta idinkoo aamusan markuu halkaasu ku go-ay waa loo sheegi jiray wainahum asxaabtu qaamuu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtay la tukadeen habkay la tukadeenna wuxuu ahaa min beyni qaa'imin mid taagan ayay udhexeeyeen wa raakicin mid rukuucsan wa qaacidin mid fadhiya iyo wa musallin maca rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam mid nebiga la tukanaya oo kii nebiga markii horeeye la hor xidhay dee wuu la tukanaya kii gadaal soo gaadhayna dee intan uu qaybsayay mid fadhiya mid taagan mid rukuucsan faraaray yeesheen dadkii wa can ibni abi leyla cabdiraxmaan ibni abi leyla wuxuu ihi sidaasay arrinta ku socotay kow xataa jaaa mucaad mucaad ibnu jabal baa safkii yimi faqaala wuxuu ihi laa ura laa araahu nebiga arki maayo calaa xaalin xaalad kuma arkayo ilaa qowlihi buu wariyey kadaalika fafcalu ilaa halkaa laga gaadho marka intaa idhi way soo dhex gashaye intaadan dambe iska qabso intaa hore macnaha wuxuu yar kala duwayaa hadalladii ruwaaddu ay wariyeen cabduraxmaan iyo sheekhiisii camru bnu marsuuq iyo waxyaabaha ay wariyeen buu yar kala saaraya intan dambuu ka raac fa jaa'a mucaad baa yimi fa ashaaruu ilayh intaasaa la tukaday bay idhahdeen qaala markaasaa wuxuu yihi faqaala mucaad baa wuxuu yidhi laa araahu nebiga kuma arkayo calaa xaalin xaalad kuma arkayo isagoo si uu tukanaya ilaa haddaan nebiga si ku arko kuntu calayhaa siduu yuun baan ahaanaya waan anigu sidiinan yeeli maaye kolba sidii aan nebiga ku arkay isagoo u tukanayun baan u tukanaya laa araahu calaa xaalin hab isagoo u tukanaya rasuulku kuma arkayo ilaa haddaan ku arka kuntu calayha sida uu yahay uun baan ahaanaya kuntu waxaa noqonaya calayha xaaladdu nebigu yahay macneeda waan waafaqayaa weeye nebigaan anigu waafaqayaa sidiina yeeli maayo fa qaala markaa rasuulku waxau qaala wuxuu ihi raawigu cabdiraxmaan inuu yaa laga yaaba fa qaala markaasaa wuxuu yihi rasuulku inna mucaadan qad sanna lakum sunnatan war sunnu idiin jideeye kadaalika sidiisaasoo kale uun fafcaluu sameeya marka ficilka mucaad arrintu maaha waa tawqiica ama ogolaanshaha rasuulka sala allahu calayh wasalam tashriica rasuulka la raacaya sidaa mucaad yeelo yeelo oo nin kasta oo salaada wax lagala horreeyeyow imaamku markuu ka baxo idinku dhammaystira wey laakiin dhammaystirkii xagga hore inaga daayaya halkaasay ku hadhay qaala markaa haddana wuxu uhi ibnu abi leyla waxadaanaa asxaabuna asxaabta iyadii nebigu waxay noo sheegeen ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam lama qadima almadiina marka salaada saddexdeedii xaalo laba ay noo dambeeya labana waynu soo marnay lamaa qadimada madiinata markuu soo galay amarahum bisiyaami halaathati ayaam saddex maalmood soomkood ayuu faray dee saddexdaa maalmood markaa sanadka un maahee waa saddex maalmood oo bil walbaabay ku fasirayaan sida riwaayinka qaarkood xusayaan uma unzila ramadaan ramadaan baa la soo dejiyey oo ilaahay waajibiyey wa kaanuu waxay ahaayeen markaa ramadaan la soo dejiyey qowman qolay ahaayeen carabtu lam yatacawadu siyaam soomka dee may caadaysan oo bil isugu bixisa lamay qabsanin wa kaana asiyaamu calayhim shadiidan soomkuna wuu iskaga adkaa dadka fa kaana wuxuu ahaa berigii hore soomka la jideeyey man lam yasum adcama miskiinan qofka aan soomin miskiinunbuu waxsiin jiray oo intuu soomka iska daayo buu raashin ku bedeli jiroo waa loo ogolaa kii doonaana wuu soomi jiroo raashin ma bixin jirin labadaa ikhtiyaar buu ku bilaabmay soomku fa nasalat haadihi alaaya aayaddan baa soo degto aayaadka soomka ee suuratu lbaqara ka mid ah ilaahay baa wuxu uhi faman shahida qofka goobjoog noqda ee minkum idinka mida ashahra bishaa goobjoogu ah cudurdaar la-aan falyasumhu ha soomo amarkaasaa dhacayoo raashinkiibaa meeshii ka baxay qofkii cudurdaar aan lahayn fa kaanat iruksatu ruksadii berigii hore dadku wada haystee waxay ku soo hadhay lilmariidi waalmusaafir qofkii bukay iyo kii musaafirka ahaa labadaasuunbaa markaa ruksadii cunnada yeeshayoo iyagana qalaa laga doonaya fa umiruu bisiyaami baa dadkii la faray soom qaala wuxuu uhi waxadaanaa asxaabuna asxaabtii nebigu waxay noo warrameen buu ihi cabdiraxmaan ibnu abi leyla waa arrinta labaad ee soomka wa kaana arajulu idaa afdara ninku marka uu afuro gabadhuna waa la mid fa naama qabla an yaakula ee uu seexdo intaanu waxba cunin lam yaakul xataa yusbix waxba ma cunayn jeero waaguu baryo way ku dhammaatay wey fursaddii way ku dhaaftay maanta oo dhan buu soo soomay intaanu afurin ayuu ka gaadhsiiye uu iska seexday ama cashaynin dee hurdo dabadeed hadal ma leh waa waagii baa beryey waagii wuxuu ku beryi jiray in la seexdo un qaala wuxuu yihi marka arrintaasina sababtuu ilaahay ku fududeeyey baa lagu sheegaya fa jaaءa waxa yimi cumaru bnu اlkhadaab fa araada imra'ata xaaskiisii buu doonay inuu la kulmo faqaalat waxay tidhi inii qad nimtu numtu iyo nimtuba waa la odhan karaaye cumaro waan seexday dee macnaheedu waxa weeye aniga iga xaaraan weeye adiga haddaad soo jeedo weli aniga waagiibaa iga baryay bay ka dhigantay fadanna wuxuu u maleeyey annahaa tactallu inay marmarsoonayso marwana mayadu waa isaga caadiye inay marmarsoonaysaa buu mooday fa ataahaa markaasuu la kulmay oo jimaacay fa jaa'a rajulun taasi cudurdaar bay ahayd oo cumar laftiisa calima allaahu annakum takhtaanuuna anfusakum waataa aayaddu tilmaamaysa ilaahay wuxuu ogyahay inaad naftiinna khiyaamaynaysaan iyadoo habeenkii bacdal hurdo gada galmadaa la idiin diiday inaad galmo samayseen cumar iyo arrintaasi ishaaraysa sababta loo fududeeyey taasi mid bay ahayd in laga samri kari waayo habeenkii oo dhan fa qaaluu waxay yidhaahdeen mid kale haddana fa jaa'a cudurdaar kale oo keenay in laga fududeeyo arrintaa fa jaa'a rajulu min alansaar sirmatu bnu qays ninka la odhan jira wey nin ansaarta ka mida baa yimi fa araada dacaama beertiibuu maalintii o dhan ka soo shaqeeyo xaaskiibuu ku yihi heblaayo dee casho ma haysaa fa qaaluu xaafaddu waxay yidhaahdeen ooridii iyo ehelkii ma hayno wax diyaara bay ka dhigantay xataa daqaayadu xataa nuskina macnaa laysa cindanaa jaahis bay ka dhigan wax diyaara ma hayno xataa nusakhina laka shay-an jeer oon wax kuu diirino ama wuu qabow yahay ama diyaar baanu hayne ilaa aanu wax diiran ku siino wax diyaara ma hayna bay idhahdeen fa naama wuu iska seexday dee naftii baa qabatay markaa nin beerolay oo maanta oo dhan qodaal ku jiray oo maanta soomanaa layidhi berrina ku dar sakaraad baa ka dhacay falamaa asbaxuu markii ay waa bariisteen ee mid xaaskii u dusay iyo mid naftii qabatay ay meeshii ka soo baxeen ilaahayna arrimaha uu og yahay unzilat calayhi haadihi alaaya aayaddanaa lagu soo dejiyey oo sabab u noqotay in dadka habeenkii oo dhan fursad la siiyo ay ku cunaan oo ay ku mucaamaloodaan uxilla lakum laylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum aayaddaasa dumarkii waa la idin xalaaleeyey inaad jimaacdaan habeenkii oo galmo samayn kartaan habeenka bisha ramadaan xalaal bay idinta marka labadaas sababood ayaa jiray marka halkaa waxaynu ka aragnay soomkiina dee marxaladaha uu maray oo laba arrimoodoo xagga hore ku jiray oo fududaana waa la adkeeyey mid adagoo ku jirtayna waa la fududeeyey oo markaa labada kolkii hore fududaa waxay ahayd dee saddex cishaal si kolka la eego mabay fududeyno dee soom bil walba soconayuu ahaa inkastoo culimada qaarkood ay leeyiin waajib buu ahayna sunnu ahaa oo taa aan la isku waafaqsanayn adigu soomkii bil walba saddexda cisho ahaa ama qeybtiisa waajibkii cashuuro keliya ahayd dee bil dhan baa loo dhiibay dadkii oo waa naskun ilaa badiilin ahqala min alawal baa laydha waa xukunkii horea lagu nasakhay mid ka culus laakiin labadan arrimoode dambe talabaada fududina waxay ahayd dee waxaa la haystay raashin in la bixiyo ama la soomo taana soom baa lagu daayay labadaasi dhinaca waa ka labada arrimood saasay iyaga xaalkoodu noqday ta saddexaadna waa tan oo dadkii waa loo fududeeyo waktigii ku yaraabaa loo waasiciyey marka saddexda arrimood dee laba waa fudud yihiin oo dadkii waa loo fududeeyo tan waasicinta iyo taa maxaan ku dhahdaa iyaduna la xidhiidha adu laba adag mididana way fududa ta fudud waa tan dambe labada horena waa sibay u adagi kii hore way ka culus yihin macnaha ma saddexdaa xaalo ayaa soomkii isbedel ku yimi can mucaadi bni jabalin qaala waxa uhi uxiilat isalaatu alaaata axwaali saddex isbedel baa lagu sameeyey oo soo maray tashriicii iyo jidayntii salaada wa uxiila wa uxiila siyaamu alaaata axwaal saddex jeerna waa la bedelay soomka wasaaqa nasrun alxadiida bituuli nasri oo ruwaadda ka mid a xadiidka dharankiisiibuu waday qaala wuxuu ihi markaa ibnu abi leyla baa wuxuu yihi oo dhex xadiidka uu kusii daba kabaya kiika riwaayado isku dhamaystiran ima waxaa warinaya axmed ibnu xambal qaala wuxu uhi cabdiraxmaan alxaalu haalid ile xaaladii saddexaad baa inaga maqnayd ee moogtahay la xidhiidhay salaada alxaalu haalid xaaladda saddexaad ee isbedelka lagu sameeyey salaada waxayd ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qadima almadiinata fasalla wuu tukaday yacni naxwa bayt lmu bayt lmuqadis bayt اlmuqades ayuu markaa u tukaday xaggiisa bayt اlmaqdis alaaثa alaaثata caشhara alaaثata caشhara shahra saddex iyo toban bilood ayuu xaggaa u tukanayay faأnzla اllahu tacaalى hadihi اlaayة ilaahay baa aayaddan soo dejiyey qad naraa taqaluba wajhika fi الsamاء waanu aragnaa wejigaaga aada samada u jeedjeedinaysa nebi allow adoo jecel in lagu jeediyo kacbadii falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha waxaanu kuu jeedin doonaa qiblo aada raalli ka tahy fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam wejigaaga u jeedi xagga masjidka xaramka wa xaydumaa kuntum meel kastoo joogtaan muslimka haddaad tihiin fawalluu wujuuhakum shadrah wejiyadiina u jeediya xagga masjidulxaraamka iyo kacbada fawajahahu allahu tacaala ila alkacba rasuulkii ilaahay wuxuu usoo jeediya ummadda islaamka kacbada marka laba marxaladoodoo hore salaadu soo martay waad haysay oo midna nidaamka qudwada la xidhiidhay nidaam midna nidaamka waktiga midna nidaamka qiblada waa saddexdaa isbedel bay salaadu soo martay qaala wuxuu uhi fa jaa-a cabdullaahi bnu zayd ayaa isaguna yimi waa nidaamkii isbedelkii xagga waktiga waa rajulu min alansaar wa qaala fiihi waxaa ku sugnaa sidan soo socota fastaqbala alqibla ninkii qiblada tusayey ayaa qiblada qaabilay taasina waxay muujinaysaa mu-adinku inuu qiblada qaabilayo markuu tukanayo dhinac kale uma jeesanaye qibladuu qaabilaya riwaayadanina waxay sheegaysaa aadaanki iyo aqiimiddu inay isku mid yihiin oo ay ku kala duwan yihin keliya qad qaamati salaa bal u fiirso qaala wuxuu ihi markaa cabdullaahi bnu zayd ninkii tusayay baa wuxuu ihi allahu akbar allahu akbar afar maaha waa labee la soco inkastoo halkaa sida saxiixa ay afar noqonayso adaanka ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah xaya cala asalaa laba jeera xaya cala alfalaax laba jeera allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah towxiidkoo mara intaasuu adaanka saas u yaalay uma amhala hunaya in yar buu aamusuu u kaadiyey kii cabdilaahi manaamka ku tusayey adaanka uma qaama wuu istaagayoo faqaala wuxuu yidhi milahaa yeedhmadii hore oo kale oo markaa aqiimidiina wuxuu ka dhigay adaankii oo kale ilaa annahu qaala wuxuu yihi wuxuu yidhi zaada wuxuu kordhiyey bacdamaa qaala markii uu yihi xaya ala xaya cala alfalax kolkuu yihi kadib wuxuu kordhiyey qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa aqiimidii intaasuu ku daray qaala wuxuu uhi faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi laqinhaa bilaalan bilaal utal u laqin u sheeg sheeg bilaal faadana bihaa bilaalun erayadaa bilaal baa ku adaamay marka xagga dambe wuxuu kugu tilmaamayaa saxiixun bitarbiici takbiiri fii awalih xadiidku waxau saxiix ku yahay in adaanku uu yahay afar xagga hore afar tahay inta kalena aqiimidda ay iskaga mid yihin riwaayadaasina mid jiro wey salaaddii markaa saddexdeedii xaalo aragti wa qaala fi sawmina waxau ihi qaala faina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kaana yasuumu ثalaaثaةa ayaami min kuli shahri riwaayadan waxay ku caddaysay saddexdii maalmoode la yidhi waa la soomi jiray inay bil walba ahayd wayasuumu sawma cashuuraa soomka cashuurana wuu soomi jiray maalinka toban ay tahay bisha muxaram bil walba saddex cisho iyo muxaram oo mida soomkii berigii hore kaasuu ahaa culimada qayb ka mida waxay leeyihin labaduba sunna ay ahayn qayb ka mida waxay leeyihin labaduba waajib bay ahayn qayb ka mida waxay leeyihiin saddexda cishona sunna ay ahayn muxaram unbaa keligeed waajib ahayd faanzala allahu caza wa faanzala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa wuxuu soo dejiyey kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum soom baa laydinku waajibiyey sidii ummadii horeba loogu waajibiyey ilaa qowlihi laga gaadho طacaamu miskiin faman shaaa an yasuuma saama qofkii doonaa wuu soomi jiray waman shaaa an yufdira qofka doonaya inuu iska cuno wa yuطcima uu siiyo kula yawmin maalin walba raashin siiyo miskiinan siiyana ajza'ahu daalika arrintaasi way kaga fillay ikhtiyaarkaa uu lahaa wahaadaa xawlun kaasina waa marxalad kale moogti faanzala allahu caza wajal ilaahay baa sood macnaa xawlun waa isbedel kale kaasina faanzala allahu caza wajal ilaahay baa taa meesha ka saaro nasakho wuxuu uhi shahru ramadaana aladii unzila fiihi lqur'aan ilaa laga gaadho ayaaman ayaamin ukhar ilaa ayaamin ukhar ilaa halkaa laga gaadho fahabata asiyaamu soomkii wuxuu ku sugmay calaa man shahida shahra bisha qofka goobjoog noqday wa cala almusaafiri dushiisa waxa an yaqdiya inuu qalleeyo wa habata طacaamu lishaykhi اlkabiir raashinkii wuxuu ku hadhay odaygii weynaa walcajuuzi iyo islaantii weynayd alladayni labadaasoo laa yastatiicaani asawma soomka aan karayn dadkii berigii hore waxaa loo baneeyey inay iska afuraan soo maaha oo raashin ay bixiyaan aayaddu markii dambe qofkii karayo wad baa la yidhi soomka kii aan kari karayno maxay ka dhigan tahay halkii hore ku hadhay dee halkii hore ayuu ku hadhay oo isagu wuxuu iska sii bixinayaa u raashinkii odaygii weynaa islaantii qofkii aan soomi karaynin ee dee qofkii karayaa laga fahmayaa faman shahida minkum mushaara qofka goobjooga bilaa cudurdaare bishu u bilato ha soomo marka intii ruksad lahayd halkii horey ku hadheen uma guurayaan xagga soomka raashinkii horey ku hadheen halkaasina markaa waxay u taallaa ma nasakna aayaddu dhinaca marka loo eego dadka cudurdaarka leh kama nasakna raashin bixintii mansuuq noqon maysee qofkii macduura ee aan qalle iyo kari karayn soomtoona raashinkii waa u joogaa halkaasi markaa waxaa kuu muuqday labadaa marxalo wajaa-a waxaa yimi sirmatu ninka le sirmatu bnu qays baa la odhan jiray waqad camila yowmahu maalinkiisii o dhan buu shaqaynayay xaaskiibuu weydiiyey wax ma la haya lama hayo waa kii seexdo hawl baa ka dhacday wasaaqa alxadiida dheh inta yar wuxuu kugu soo daray nin ansaarta ka midabaa yimid buu kuhi moogta riwaayadan markaa maxay ku caddaysay ninku kumu ahaa muxuu se qabanaya oo uu ku hawlaysnaa sirma ayaa la odhan jiray maalinkiina shaqu ku jiray dhibaata iyo mashaqaa soo gaadhay mashaqadaas sidaa ilaahay ugu fududeeyey ummadda marka wuxuu ku yihi xadiidkani saxiix weeye bitarbiici takfiri fii awalihi xadiidka halkaa horun baa laga dhigayaa af cabdillahi ibnu zayd markuu ka warramaya adaankiisa adaankii aqiimiddu waa isku mid laakiin afar baa laga dhigaya adaanka qad qaamat isalaa laba jeerana aqiimiddaa la dheer marka riwaaya noocaasina way jirta adaankii aqiimiddu iskus isku mid noqdeen kullu hadihi riwaayaat waxay tilmaamaysaa mar haddii sanadkeedu saxiixu ku sugmay in la isticmaali karo halkaa markaa waxaa kaaga soo baxay saddex marxalo inuu soo maray tashriicii soomka iyo tashriicii salaada inahaasunbaa uu yar celceliyey mooyaane macna ahaan sidaasun weeye adaankii baan markaa halkaa kaga baxnay iyo siiqooyinkiisa xukumkiisa xigmaddiisa bad-u tashriicihii waktigii ugu horreeye la jideeyey qofka ku munaasibka adaamka aadaabta uu leeyahay mu-adinku siiqadiisa iyo habudhawaqiisa iyo inay labadaa asxaabi kala hogaaminayaan cabdillaahi ibnu zayd iyo abumaxduura labadaa nin aqiimidii baynu u galaynaa baabuliqaama markaas iyaduna waa ogeysiiskii ugu dambeeyey ee loo dhaqaaqayay salaada lagu gelayay can anasin qaala wuxu uhi umira bilaalun waxaa la faray asxaabiga bilaal la yidhaahdo an yashfaca aladaana adaanka inuu laba labo ka dhigo wa yuutira aliqaama aqiimidana mid mid wa fii ziyaada riwaayo kale oo kordhisay waxay sheegaysaa ila liqaamata qad qaamat isalaa mooyaane allahu akbarna way ku jirtaa labadaasiba can ibni cumara qaala wuxu uhi inamaa kana aladaan adaanku wuxuu ahaa calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii rasuulka maratayni maratayni laba labu wada ahaa waliqaamatu maratan maratan bay ahayd marmar keliya kayra annahu yaquulu wuxuu odhan jiray asxaabiga adaamaya qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa qofku de hadduu waslinayo ama darjinayo waa in uu isku xidhiidhiyaanu taada siknaynin dambe marbuutada ah qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaa haddii uu dee kala goynayana qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa kolley waa inuu qofka wax akhriyaya ama hawsha ku jira inuu barto waaya cilmigiisa wax waloo qofku uu qabanayaaba cilmi buu leeyahay walaa budda min atacalumi lidalik wailaa haddii kale laxdin laxnin la socda un buu yeelanayaa faidaa samicna aliqaamata markaanu aqiimidda maqalla tawada'naa waa weysaysanayna uma kharajna ila asalaa salaada ayaanu u baxaynin way dhacaysay mararka qaarkood in wakti u dhaxayn jiray aqiimidda iyo salaada geliddeeda marar badan baa wakti u dhexaynayay dadku way shaqaynayeen mararka qaarkoodna dee way ka soo gaadhsiin jireen dee asxaabtao dhan maaha dee waa qofkii hawleh halkaa waxaad ka aragtay in farqi uu u dhaxeeyo haaliban ama sida riwaayaadkuba u badan yihin waa sidan anas uu warinayo oo saaxiibkii rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam abi maxduura dee ibnu cumar iyo aan idhaahna anas iyo bilaal iyo kulluhum way uga dhowaayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed baa jumhuur lculamaa asxaabtaa xokaynihii rasuulka ahaa adaankay warinayaan bay qaateen baabu rafci asawti biladaan aadaabta adaanka waxaa ka mida aadaan ma aha laakinahu adaan bilqasri laa bilmad iminka waxaynu idhahnaa war miyaa la aadaamay aadaankii ma dhacay aadaan haddaad tidhaha waa jamcu udun udunun aadaanu waa dheg iyo dhego meeshana dhego laguma hayo eh dhawaaq allaa lagu hayaa marka waa inaad tidhaahdaa adaan oo bimacnaa iclaama wa adaanun min allah waa ogeysiis suuratu tawba say ka warramaysa iclaam weeye dadka la ogeysiinayo waqtigii salaada baabu rafci asawti biladaan in codka kor loogu qaado adaanka ilaan ummaddii baa la isugu yeedhayaa salaaddii la ogeysiinayaa waa in meel walba laga maqlaa عن, عن, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال rasuulku waxau ihi almu'adinu qofka adaamaya yukfaru lahu waa loo dhaafayaa madaa sawtihi codkiisu inta uu gaadho wayashhadu lahu waxa u markhaati kacaya kullu radbin wayaabis wax kasta oo qallalan iyo wax kastaoo qoyan washaahidu salaah qofka salaadii loogu yeedhay goobjoog u noqonaya jamca imanaya bay ka dhigantay yuktabu lahu waxaa loo qorayaa khamsun wa cishruuna salaatan shan iyo labaatan salaadood isagoo tukaday wa yukafaru canhu waxaa laga dhaafayaa maa baynahumaa labadii salaadood intii ka dhexaysee dembi ka dhacday armeeshu wanaagsana waa la dhiirshaandhaasanaya un wixii khayr ah marka mu-aadinkiiba dee suuqiisu waa qaaliba waaba xaamiba hadduu samaysta ambarofayro waaweyn iyo sameecado waaweyn oo eryadaba uu ku qabsado marka meeshii adaankiisu gaadhaba khalaas intaas oo dham way jaamidaadka daaraha dhirta baalaha waxo dhan waa markhaati jamicii dadkii yimaadayna iyaguna waxay ka dhigan yihin niman bil tukaday bil unbuu nin waliba hore u boodaya haddana bilku mise shaa ka dhiman sa shan cisho riwaayadii kale dee sabca cishriina bay tilmaamayen darajo shan iyo toddobiyo labaatan darajo marka qofkii hal jamaca mar la tukaday hal mar la tukaday waxay ka dhigan tahay isagoo toddoba iyo labaatan maalmood tukaday bay ka dhigantahy salaadaa marka ma isgaadhi karaan abubakhaarka iyo abubeydka qofka guriga iskaga tukada iyo bakhaarlaha isma gaadhayaan iyadoonay uba banaanaynba sharcan inuu ku tukadaba cudurdaar la-aan marka dembi dhaafkaasina wuu dheer yahayoo salaadani wixii kaa dhacay tii horay tirtiraysaa intii ka dambaysay fadliga adaankii weeye iyo fadligii jamaacada waayo waxaa loo yeedhay qofkan ilaahay xaggiisaa loogu yeedhay dee markaa wuxuu iskaga yimi adduunyadii iyo ehelkii oo naftu jeclayd buu ka yimi ila qofka ehelkiisi inuu iskala joogo ciyaalkii iskala ciyaaro oo islaantii ka agdhawaado oo ayo naftu faraysaa ma ogtahay oo dugsiga iska joogo oo dhaxamaha iska daayo oo bustihiisa wato waxaasoo dhan bay u sheegayaan naftiiyo shaydaanku wixii buu kasoo dhex baxay marka ilaahay buu ihi way kan hooy baan ku idhi dee markaa wuu istaahilaa inuu ilaahayna jaa-izadii abaalmarin siiyo can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa nuudiya bisalaati adbara ashayaan marka salaada loo dhawaaqo shaydaanka ayaa carara walahu duraad isagoo wixii la odhan jiray dabada uu ka sii dayn jiray ee magaca loo yaqaanay sii daynayo fara badan naqas sanqara leh maxaa ka sii daaya talow kaga qowqowsiiyey waa laga yaabaaba inuu botton taartay sida kaaraha ama miiga uu iskaga mashquulinayo bahalkaa adaanka codkiisa inuu wixiisaa isku dhaafinaya suuragada ama orodka faraha badan iyo xayraanka haysta ayaa ka keenay codka xagga dambe iyo naxdinta iyo fulaynimada xataa laa yasmaca ta'diin ilaa aanu maqalba adaanka inta adaan laga maqlo ayaa uu ka fogaanaya faidaa qudiya anidaau aqbala meel kale male shaqo cid kale u shaqo tegayaa ma jirto waa inagiyo salaadeenna mar alla marka la dhammeeyaa buu soo jeesanaya xataa idaa fuwiba bisalaati adbara marka la dhammeeyo salaaddii loo aqiimo dheh ayuu haddana cararaya aqiimiddana ereyeysa xataa idaa qudiya tatwiib aqbala marka aqiimiddii la dhammeeyana wuu soo jeesanaya haddana xataa yakhdura jeer uu kala dhex galo bayna almar-i wa nafsi qofka iyo naftiisa waa maskaxdiisii buu galaya maskaxdii qalbigii isagii wixii buu kala dhex jiraa wayaquulu wuxuu leeyahay udkur kadaa kaa xusuuso udkur kadaa bal kaana xusuuso limaa shay buu xusuusinayaa lam yakun yadkuru qofku aanu ahaynba mid xusuusanba xataa yadila jeeruu ambado alrajulu qofku an yadriya inuu ogaado xataa yadila xataa yadila arajulu qofku jeeruu ka ambado an yadriya inuu ogaado kam sallaa intuu tukaday wuxuu ka ambanayaa qofku sida waddada looga ambadoo kale intuu tukadayba oo inagaa subxaanallahida kalakaankaa ku waalanay safal awalkiibaa imaamkii oo sahwiin le subxaana allah war muu sahwiina maad iska hubsatay markaasay sahwi xaalad abuur sahwi abuur ma maqashay waaya markaa nin waliba sibuu u dhoofsan yahay ninba meel buu ku dhoofsan yahay nin walba mobailkiisa maskaxdu u xawilan yahay meeluu la gaadhada xawilnaantuma yaro kala badan markaa shaqo kale maleh bal waxaad dareentaa ninka hawshaa leh ee farsamadaa leh ee xirfadaa leh kelimaadkaasaa madaafiic ku ah kelimaadkan cajaa'ibka ah ayaa madaafiic ku ah oo eryaya waa cadow markaas ku artillery buu ka dhigan yahay lagu kala firdhinayo idan markaa kolka la shidayo iyo kolka la firdhinayo adaanku door weyn buu ku leeyahay shaydaanka iyo firdhintiisa inuu markaas ka baxa xaafadii masaajidkii deegaankii guryihii in aadaan ka baxa waxay faa'iideynaysaa in shayaadiintu ka cararaan haddii kale way kusoo xoomayaan halkaa marka waxaan ka arkaynaa oo kale dee inuu leeyahay shaydaanku sawir maaragtay aynu inaguba waxaynu leenahay inuu wax ka leeyahay oo saxaro iyo kaadi iyo wax naqaskaa dambe iyo cuno iyo cabid iyo dhalmo iyo noociisuun baynaan fahmayna dee uu inaga duwan yahay laakiin wax badan aynu leenahay inuu leeyahay baabu maa yajibu cala muadini adin muadinka waxa ku waajibkaa la sheegaya oo ah min tacaahudi lwaqt waqtiga ilaalintiisa cibaadu ummadda uu mas-uuloga yahay muadinku amaano ah amaanadaasi waa inuu ilaaliya in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha amaanada ina ehelkeeda u ilaalisaan baa la faraya amaanata diinta ka qaalisanta dunyada waa tii weliba ugu sii muhiimsanayda cibaadada amaanadaa hadduu gudan waayo waa khaa-in nin xoolo xaday uu ka daran yahay nin dhanoo qasdad loo dhiibo gurtay muadinka waktigii ka hor dhacaa ka daran bal u fiirso dadku uma tababarnaba amaanadan miisaankeedana ma dareemayaan marar badan baa markaad saacadda eegta tawqiidkii magaalada midbaa shan mirir ka horeeya midbaa toban mirir ka hore ka dambeeya waaba sahal baaba laga yaaba dee uu dib dhacayo uu ka horeynaya dadka qaarkood baa laga yaaba inay guryaha joogaana masaajidka imanayni inay tukadaanba dee dadkii salaadii buu ka kharibay soomkii buu ka kharibay markaa waxay sheegaysaa mas-uuliya daro ayay sheegaysaa wuxuu istaahilaa qofkaasi tacadi buu ummadda ku sameeyey markaa dee wuxuu noqonayaa daalim arrin sahlan maaha qofka ajrigan weyn helaa hadduu gafana dembi weyn buu helayaa ogow wax kastoo ajri weyn lagu helo marka la seegana dembi weyn baa lagu helaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxau uhi alima alimaamu daamin imaamku uu damaa waxbuu damaanad qaadaya oo ummadda inuu salaadooda u saxo isagaa mas-uulka ah walmu'adinu mu'taman imaam mu'adinkiina waxa lagu aaminay waktiga ilaalintiisa allahuma arshid ila'ima ilaahayow imaamyaasha ku hanuuni waxa ay damaanad qaadeen wakfir lilmu'adiniin kuwa edaamana dembiga u dhaaf markaa labadaba laba howloodoo culculus baa u yaalle ceerceer wuu iska jiri karaaye tubta toosana low ku hagaaji kii dadka u damaanad qaaday salaada inuu usaxo oo sahwiga uu ka yareeyo simbiriraxada iyo silaca sidoo kale kan kale ee isaguna gefku uu ka iman karana gefaf waa ka imanayaae alla u dhaaf buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam idan markaa ma mu-adinkaa fadli badan mise adaanka mise waxaa fadli badan imaamka ma imaamka iyo mu-adinka iyomaa fadli badan dood baa ka jirta iyadagoo le labada duco tanaa wanaagsan iyo tanaa wanaagsan ay culimadu ka leeyihiin laakiin dee imaamnimada fadli badanoo rasuulkaa imaam ahaa sala allahu calayhi wasalam baabu ladaani fawqa almanaabir fawqa almanaara in laga adaami karaa lagu sheegayaa meel dheer manaaraddu waa meeshaa dheere taagan in laga adaamayo can imra'atin min bani najaar ruux dumar ahoo qoladii ansaareyda reer bani najaare qaalat waxay tidhi kaana baynii kaana beytii gurigaygu wuxuu ahaa min adwali beytin xowla almasjid guri ka u dheeroo masaajidka rasuulka ku dhow guriga ugu dheer ee masaajidka rasuulka kudhowbu ahaa dee fooqiyii reer baa la samaysan jiray lagu laydhsado wa kaana bilaalu yu-adinu calayhi alfajr asxaabigii bilaalna dushiisuu ka adaami jiray salaada subax fa ya'tii bisaxar wakti buu iman jiray saxara saxarku waxa weeyaan wakhtiga waagu soo dhow yahay fa yajlisu cala albeyt wuxuu dul fadhiisanaya aqalka dushiisa yanduru ila alfajr kolkaasuu waagaa eegaya heegan buu ugu jiraa indhihiisaa saa saacadu ah faidaa ra'aahu mar alla markuu waaga arko tamadaa wuu iskala bixinayaa ilaan fadhigiibuu ku caajisay wuu jactaday markaa intuu qofku had iyo jeer marka uu hurdo ka soo kacayo markuu fadhi kwaa kan jimicsada wuu jimicsanaya iyada laftigeedaba kabaradda bilaal waxaa kasii daran kabaradda islaantan meeshuu taagan yahay iskala bixintiisa iyo wixiisa eegeysa waaya uma qaala markaasaa wuxuu ihi qowlkiisiina way xafiday muuqaalkiisiina way xafiday dadku waxay ahaan abateed weyn dad diinta uhaya bay ahaayeen halka inagu aynu cuncunka iyo waxaa abateed weyn u hayno uma qaala markaasaa wuxuu odhan jiray bilaal allaahuma inii axmaduka waastaciinuka calaa qurayshin an yuqiimuu diinak intaasuu odhan jiray allaahuma inii axmaduka ilaaha waan kuu mahadnaqayaa waastaciinuka waxa aan gargaar ku weydiisanayaa calaa qurayshin quraysh ayaan icaano iyo gargaar ku weydiinaya an yuqiimuu diinak inay diintaada toosiyaan quraysh inay hanuunaan oo diintaada ay u hiiliyaan ayaan isticaano iyo gargaar ku weydiinaya ilaahayna wuu mahadnaqayaa ummaddu ka soo dhexbaxay ee isaga xoraysay ee abubakar ka mid ahaana wuu u ducaynayaa allaahuma inii axmaduka waan kuu mahadnaqayaa waastaciinuka calaa qurayshin qurayshna gargaar baan ku weydiin liquraysh an yuqiimuu diinak inay diintaada halaag odhan maaya inay diintaada toosiyaanay hanuunaan qaalat waxay tidhi uma yu-adinu intaa markuu akhriyaa u adaamaa qaalat waxay tihi wallaahi baan ku dhaartee maa calimtuhu maan ogaanin kaana tarakahaa leylatan waaxida ducadaa isagoo habeen qura ka tegey ninkaasi halkaa ka adaamaye fuulaa habeen walba qoladaasubuu intaa ugu duceeya qoladaasubuu intaa ugu duceeya yacni hadihi lkelimaat kelmadahan ma ilaawaba adaanka ka hor qoladaasunba hanuun iyo hagaag iyo horumar ugu duceeya taasina waxay sheegaysaa inuu hankiisu weyn yahay oo maaragtay ummaddii abaalka ku lahaydna u ducaynayo ummadda islaamka ee nebi maxamed uu ka soo jeedana uu ducaynayo markaa sidaasi waxay arrintani waxay tilmaantay in meelaha dhaadheer adaanka la geynayo oo kor loo dallacayo berigaa dee ma jirin wire iyo microphone la saaro meeshae dee qofka adaamayaa fuuli jiray meel sare sidii zawraa meeshii la odhan jiray uu ka cuhmaan laftiisu adaanka hore jumcada madiine meel dheer buu odhan jiray halla fuulaha laga adaamo cumuuman taasina asalkaasay leedoo riwaayadanina waa xasan weeye derajadeedu oo waktigii rasuulka sala allahu alayh wasalam shay jiray buu ahaa markaa dee xikmadda adaanka ku jirtaa waxa weeye iclaam ogeysiin umadda cibaadada waktigeedii la ogeysiiyo idan markaa iclaamkiina wuxuu ku fiican yahay halka ugu badan iyo cadadka ugu badan inuu gaadho iyo halka ugu dheer saasay ahayd baabu fi lmuadin waana ta shayaadiinta iyo ehelkooda u nacabiyin shayaadiinta iyo gaalada iyo shaydaanku sidaa gaalku shaydaanku u nacabiyin gaalkuna u nacabiyahy wadamada gaalada waxa ugu daran kor in loo qayliyo wey marka waa in hoos ma jiraysa minaaradiiyo iyo aadaan kor u baxaa ma jirayo oo waa inuu mamnuuc noqdaa hoos loo adaa meesha gudaheeda uun aqal gudihiin waa inuu adaanku noqdaa waa naadir meel kor looga adaamaya hadday dhacdana deegaanka oo dhan baa muslimiin ay ku nooshay sida ingiriiska oo kale la dhan qaybaha ay muslimku ku nool yihiin ee iyagu ay haystaan baa meel meel looga ogol yahay laakiin meelaha gaaladu la degan yihin maya sidan shaydaanka udhibayu isagina udhibaya baabu fi lmuadini yastadiiru fii adaani waa muadinkibuu ubaab yahay oo yastadiiru wareegaya fii adaani markuu adaamayo wareegaya wareegu waa maxay kolla midig buu eegayaa kolla bidix codkii kol toos buu ubaxayaa kol midig buu ubaxayaa kol bidix buu ubaxayaa codku toos buu ubaxa baa la idhaa idan markaa qolaba waa inuu xaq siiyaa عن أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة رسuلka إلaahay مكان ugu يمid bu hi ninkaas رasuulka oo maka jooga ayaan u imid وهuوa في قبة حمراء من أdم تاmbوg buu ku jiraa qubadu waa تاmbوg guduudan oo مقاarة ama haraga waa masalo idiina maqaa taambuug laga sameeyey fakharaja bilaalun baa soo baxay faadana wuu adaamay fa kuntu waxaan ahaa atatatabacu famah afkiisaan raacraacaya haa hunaa wahaa hunaa xaggaa iyo xaggan marna xaggaasuu eegayaa marna xaggaasuu eegayaa nebigiina waa ka agdhowya rasuulkaa ku tarbiyeeyey qaala wuxuu uhi uma kharaja rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebiguna wuu soo baxay si ummadda u tukiyo wa calayhi xullatun xamraa badlad xamuuradaysan ayuu gashan yahay oo markaa waxaan la sheegayaa casaankani casaankii dhiiggaha maaha dee waa kii axaadiidtu ay diideyse ee waxa weeyaan casaan fudud oo khafiifa aynu odhan jirnay xamuuradoo kale buruud yamaniya qitriy waa macawiso yaman loo nisbeeyey iyo qabar labada meeloodba ma laha dee lagu samayn jiray un nisbadeeda saahay maxalushaahidka waxa weeye bilaal oo marka uu adaamaya kol badhan eegaya baabu ma jaءa fi الducaaءi bayna اladaani wاliqaama sida marka kayfiyada lafdigeeda adaankana xaya calى الصalaa xaya calى الصalaa labadaas xagaa odhanaya xaya calى اlfalaax xaya calى اlfalaax kelmadaha oo wada jiru qayb ayuu dhinac u odhanaya ama ke kelmad walba wuu qaybinaya xaya calى الصalaa xaya calى الصalaa labada way ku fasireen waa tusaale ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu an laa ilaaha ila اllah inuu mar walba qaybiyo ama kelmadii walba dhinac ka dhigo fi ducaai bayna aladaani waliqaama waktiyada ducada la aqbalo waxaa ku jira adaanka iyo aqimidda dhexdooda marka in laga faa'idaysto can anas ibni maliki qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku waxau uhi laa yuraddu ducaa bacda aladaani waliqaama bayna aladaani waliqaama lama celiyo ducada u dhaxaysa adaanka iyo aqimidda xadiid saxiixa taa macnaheedu waxa weeye qofku inuu ka faa'idaysto waktigaas uu ducaysto baabu ma yaquulu ida samica almuadin qofku markuu maqlo muadinka oo adaamaya muxuu odhanaya waa adaabtii adaankaynu ku jirnaa qofka muadinka adaabtiisa iyo dhegaystayaasha qaaliga ee dhegaysanaya cibaadadana usoo jeeda adaabtooda can abi saciidin alkhudriy ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal rasuulku waxau hi idaa samictum الnida marka dhawaaqa alla maqashaan xaggiisa dadka loogu yeedhayo faquluu waxaad tidhahdaan mila maa yaquulu lmu'adin mu'adinku wuxuu leeyahoo kale meelo kooban baa laga soo reebi xaya cala asalaa iyo iyo maaragtay ayaa adigu kale xadiid ka soo reebaya fuqahada laftigoodu ma huba inay riwaayo u heleene waxay sheegaan asalaatu khayr min annoom sadaqta oo barirta oo kale in la odhanayo wixii uu yidhaahdaba dhaha wixii sharci nasku ka soo reebay mooyaane allahu akbar markuu hi allahu akbar dheh saasuubaa loo wadaya haddii qofka uu ka mashquulana oo adigoo sii jeeda ama aada haleeli weydo waxun ku qabsadaana ama aada xamaamkaba ku jirtana waxay noqonaysaa markaad soo baxda inaad tidhaahdo inaad kusoo wada celiso adiguna allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilah saa u dareer intii uu yidhiba dheh can cabdillahi bn camr bn caas anahu samica anabiya sala allahu alayhi wasalama yaquul rasuulka ilaahay buu maqlo odhanaya idaa samictum lmuadina faquluu mila ma yaquulu mila ma yaquul marka maqashaan muadinka wuxuu leeyaho kala dhaha uma saluu calaya igu saliya buu nebi maxamed fainahu man sallaa calaya salaatan aniga hal mar qofka igu saliya sala allahu calayhi biha cashara sala allahu calayhi ilaahay wuxuu ku saliyaa bihaa bisababiha kelma markaa igu saliyey daraaddeed casharan toban jeer salliga ilaahay baad telaysaa toban jeer adigu nebigaad u ducaynaysa ilaahayna adiga markuu kugu saliyo kuu ducayn maayo ciduu kuusii baryaa ma jire wuu ku naxariisanaya salliga ilahay waa naxariis baa lagu fasiraa marka uma salu llaha caza wajal ilaahay waxaa weydiisaan liya aniga waxaa ii weydiisaan buu nebigu uhi alwasiila derajada la ydhaah fa inahaa iyadu manzilatun fi ljanna waa derajo jannada ku taala laa tanbaqii licabdin addoon kuma habboona min cibaadi laa tanbaqii ila licabdin addoon keliya unbay ku habboonto min cibaadi illaahi tacaala addoommaha ilaahay ka mid a laa tanbaqii ila licabdin min cibaadi illaahi tacaala fa inaha manzilatun fi ljanna laa tanbaqii ila licabdin min cibaadi illah addoon addoomaha ilaahay ka miduhun bay u qoranta calaf u tahay wa arjuu an akuuna ana huwa aniguna waxaan rajaynayaa inaan noqdo isaga rajaha rasuulkana salى اllahu عalayhi wasalam ilahay baa u sheegay waa xaq faman sa'la اllaha liya اlwasiila qofka derajada ilaahay ii weydiiya xallat calayhi الshafaaca shafaacadaydaa xalaal u ah riwaayinka qaarkood xallat lahu الshafaaca shafaacadayda ayaa u waajibaysa u sugmaysa ayuu nebigu uri alayhi الsalaatu wasalaam marka intaasaa la israacinaya inaad intiisii oo kale tidhaahdo kadibna aad akrido ducadii allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati اlqaa'ima aati muxamada lilwasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuuda iladii wacadta iyo ducada iyo saligaas sala allahu alayhi wasalam markaa dee intii soo aroortay waarida ayuun baana lagu fasirayaa oo la akriyaya ducada ah abaal buu leeyay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ixsaanku ummadda u sameeyey iyo naftiisaba iyo noloshiisaba wuxuu ku qaatay intuu ifka joogay inuu ummadda u halgamo iyo diinta ilaahay horumarkooda iyo hanuunkooda halaagana ka ilaaliyo markaa salligaasaa loo badinayaa ilaahayna darajadaasaa loo weydiinaya adiguna macaashkaa weyn baad helaysaa inaad shafaacadiisa hesho can cabdillaahi bni camri ana rajula qaala yaa rasuula allah nin baa yihi rasuul allahu ina almu'adiniina yufadiluunana raggii aadaamayey dheeraad bay naga yeesheen way naga yafduluunana yafduluunana dheeraad bay naga yeesheen faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi qul kamaa yaquuluuna sida ay leeyihin dheh faida intahayta markaaad dhammaysana fasal wax weydiisa ilaahay tucdah waa lagu siin maxay kaaga dheerayn de intay yidhaahdeen un dheh war kuba uu dhan yahay soo camal ma aha camalkii un adna la kaalay masalena la kaalay oo adiguna ilaahay sii weydiiyey wixii aad doonayso nebiga adoo ku salliyaya can sacd bn awaqaasin can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaal man qaala w qofka yidhaahda ayuu rasuulku yidhi xiina yasmacu lmu'adin mu'adinka marka uu maqlo adaankiisa qofka yidhaahda wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waana muxammadan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمدا رسولا وبالإسلام دينا intaa qofka akriya غفira lahu waa loo dembi dhaafaya adiguna dembi dhaafun baabaad u cibaadaysanaysaa doonaysa khalaas marka intanna waa lagu daraya oo dee duco kastoo suganta waa la isku waa la akriyaya taa hore tan kale intuu yidhi oo kalead odhanaysaa nebigaad ku saliyaysaa wasiiladii baad akriyaysaa intan kalena waad akriyaysa intiisi baad odhanaysaa kadibna radiitu billaahi rabban baad raacinaysa waa la isu gegeenaya radiitu billaahi rabban ilaahay rabbiniman raalligu ahay wa bimuxamedin rasuulan nebi maxamedna ergadiisii uu soo diray ummadda hanuuninayay baan raalli ugu ahay wa bilislaami diinan diinta islaamkana manhaj iyo dhaqan ayaan raalli ugu ahay ilaahay rasuulkiisa iyo sharcigiisa ayuu qofkaasi dhabnimo u aqbalay markaa dembi dhaaf buu mutaysta can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam kaana idaa samica almu'adina yatashahad marka uu maqlo mu'adinkii oo ashhaadanaya ashhadu an laa ilaaha ila اllah iyo ashhadu ana muxameda rasuulu اllah qaala wuxuu odhan jiray nebigu wa ana wa ana iyana waa dariiqo kaloo loo odhan karo inaad tidha inaad intuu leeyahay tidhaahdo waxaa la mida inaad tidhaahdo wa ana wa ana soo noqnoqodkanina wuxuu u taagan yahay wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana ashhadu anna muxammedan rasuulu ullah sidaa aada u qirta ilaahay rasuulkan aniguna u qiraya ereyga labada jeer lasoo celceliyay saas weeye wa ana wa ana waa dariiqo kaloo iyana sugan riwaayo saxiixa can cumara bni alkhaaabi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxa uhi idaa qaala almu'adin mu'adinku marka uu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar faqaala axadukum midkiinuu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar uu ka daba yidhaahdo faidaa qaala markuu idhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah qaala ashhadu an laa ilaaha ila allah faidaa qaala ashhadu anna muxamedan rasuululah qaala uu yidhaahdo ashhadu anna muxamedan rasuululah qofkii ka daba odhanayay uma qaala xaya cala asalaa imaamki muadinkii uu idhaahdo xaya cala asalaa qaala uu idhaahdo qofkii ka daba odhanaya laa xawla walaa quwata ila billaah oo macnaheedu yahay laa xawla farsamo iyo xeelad melihi aan kaga baydho dhibka iyo xumaanta ilaa billaah anoo ilaahay kaashada mooyaane walaa quwata awood iyo tamarna melihi wixii dheef ah aan ku soo jiito ilaa billaahi biisticaanati illaahi inaan ilaahay kaashado mooyaane waa isdhiibid dhammaystiran iyo itaal darradaadoo ilaahay hortiisa ka qiranayso uma qaala dabeetana uu yidhaahdo mu'adinku xaya cala alfalaax qaala uu yidhaahdo qofkii odhanayay laa xawla walaa quwata ilaa billaah qofkii ka daba odhanayay uma qaala uu yidhahdo mu'adinku allahu akbar allahu akbar qaala uu yidhaahdo qofkii ka daba odhanaya allahu akbar allahu akbar uma qaala uu yidhaahdo mu'adinku laa ilaaha ila allah qaala uu yidhaahdo qofkiina hee laa ilaaha ila allahu min qalbihi uu ka yidhaahdo intaa hadduu sidaa uga daba yidhaahda he jawaabu idaa idaada jawaabteedu waxa weeye dakhala aljannata haddaad isku lifaqdana waad heli kartaa idaa qaala almu'adinu sidaa iyo sidaa markuu yidhaahdo qofkii mujiibka ahaa u jawaabayna sidaa iyo sidaa u idhaahdo dakhala aljannata jannaduu gelaya markaa jannada furaheedii waa inaad ka daba tidhaahdo mu'adinku adaanku yidhoo kale labadaa meeloodna aad ka duudo xaya cala salaa xaya cala alfalaax isagii dad buu u yeedhaa adiguna dee kaalay aha odhaninaya kuwii loo yeedhaa tahaye waa inaad tidhaahdaa haddaan ilaahay waafajinin xataa salaada tegiddeeda iyo wixii khayr o dhan dee miyaan kari karaa laa xawla walaa quwata ilaa billah sidaasiibaa markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam bushaaradaas u bixiyey wixii la odhanayey marka uu dhammeeyo markuu dhawaaqayo muaadinku iyo markuu dhammeeyaba aadaabta laga doonayo mustamiciinta ama dhegaystayaashu waa kaa waxaa isweydiin le markaa adaan walba miyaa la odhan doonaa oo aada maqasho mise ka masaajidkaaga iyo meeshaad ku tukanayso ayuu xilkani kaa saaran yahay ilaan imika kun idaacadood iyo kun tifi baa wada adaamaya mar keliya bas magaaladan laftigeeda laga yaabaa in adaanku uu bato oo toban daqiiqo labaatan daqiiqo aadaano fara badan isdaba hayaan adunaba laga yaaba inaad qur-aan akhriyayso ama salaad tukanayso ama shaqaynayso saa daraaddeed baa culimada qaarkood ay yidhahdeen ka xilku kaa saaran waa ka agtaadeed ku tukanayso kaasaa xilku kaa saaranya awlawiyadda leh wax la dafiri karana maha ku kasta oo aada jaanis u heshaba haddaad ka daba tidhaahdana ilaahay dee ajirgiisii wuu ku siin intaad ka daba odhan karta ka daba dheh laakiin ka asalka u ahi waa kan agtaadeed ku tukanayso ee diyaarka u tahay inaad inaad la bilowdo ilaa salaadihii laga wada tukanayo caalamka o dhan xaqu mali inaad ku xidhato maogta salaada xaramka laga tukanayo ama meel kale oo fog laga tukanayo kuma xidhan karaysid xataa haddaad maqalkeedii iyo muuqaalkeedii hayso ee masjidka qariibka ku ahee jamcu kugu xidhmaya waa mid gaara mid gaara wey waay baabu ma jaa fi ducaai cinda aladaan iyana waa duco kale oo aadaankii ka dambayso oo halkii hore un raacayso oo kuwii hore lagu biirinayo can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man qaala xiina yasmacu nidaa qofka yidhaahda marka uu adaanka maqleel uu dhammaado allahuma raba hadihi dacwati taamah wasalaati alqaa'imah aati muxammadan alwasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuudan aladii wacadta qofka intaa yidhaahda xallat lahu shafaaca yowma alqiyaama shafaacadayda ayaa u waajibta ilaa xallat lahu wax soo geli karaa maa yaquulu dalika ma yidhaahda ilaa hadduu yidhaahdo xallat lahu shafaacatu yowma alqiyaama inaan u ergeeyaabaa xalaal iyo waajib u noqonayso maalinta qiyaama ayuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka intaas waaridka ahee dee sugan bukhaarina ku sugan halkan aynu ku arkaynaa saxa inihii kale lagu dardaraa waxba maaragtay ma habboonaa allahuma rabba xaqa hadihi dacwati taama والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العاaلية الرفيiعة ayay ku daraan mogt wabcaث مقاaما محمودا الذي وacadت inahaa kale lagu dardaraya iska dhaaf intan unbaa intan ayay sugan baa markaa ugu أجri badan baab baabu أkذi الأجر عalى التأdيn adaankii oo laga qaato mushqaayad oo qofku uu ku qaato adduun markuu adaamayo imaamnimadiina dee xukununbay waa la mid noqonaysa can cuhmaan bni abi lcaas qaala wuxuu uhi qultu yaa rasuula allah ijcalnii imaama qowmi waxaan ihi rasuul allah waxaad iiga dhigtaa qoladaydii imaam inaan u noqdo qaala wuxuu uhi anta imaamuhum adiga ayaa u imaama waqtadii waxaad ku dayataa biadcafihim kooda ugu tamar daran watakhid waxaad samaysataa mu'adinan mid adaamo oo laa ya'kudu calaa adaanihi adaankiisa aan ku qaadanin ajran mushqaayad sidaasuu igu yidhi saxiixun muslim baa wariyey duuna alitikhaad muslim markaa wuxuu ka tegay intaa itikhaadkaas intaa wuu ka tegay macnaheedu riwaayadiisu intaasi kuma jirto laakiin kan way ku jirtaa waana saxiix wuxu uhi haddaad imaamnimada codsatay adaa imaama waxaan u arkaya nebigu calayhi isalaatu wasalaam dee inuu kufu yahay oo uu qaban kara camalkan wakta dibi adcafin waxay sheegaysaa ka ugu tamar daran ku dayo dadka tixgeli aada tukinayso kuwa ugu tamar daran ka weyn iyo ka gaboobay iyo ka sabigee daciifka ah iyo ka mashquulka ah dadka ka musaafirka ah dadkaa had iyo jeer aan xamili karayn dheeraynta salaada ku dayo iyaga la jaanqaad oo tixgeli tolkaa taagtaa looguma taliyo adiga oo dhalinyaro ah oo xoog ah mutacaafi haddaad suurado dhaadheer ku tukiso qaar naftu hayso oo jilbaha haystaana ku jiraan xal wuxuuna ka dhigaya inay jamca ka tagaan hadday kula murmi kari waayaan ama wax kuu sheegi kari waayaan way iska tegayaan way iska tegayaan wax kala tagana uma baahnin idan markaa waa in la ogaadaa dadka la tukinayay xaaladooda mu-adin aan ajriga qaadanaynin maxaa la odhan karaa waxa uu noqonayaa haddii dee isagaa ka wanaagsan kii kii wax qaadanaya kan aan qaadanayn marka la isu eego dee kan tabaruca ku shaqaynaya dadkana u wanaagsan naftiisana u wanaagsan waayo dee ajrigiibaa u badanaya ummaddiina culays kuma hayo dhinacaa wey laakiin mamnuuc maaha inuu aj haddii uu ka maarmi waayo oo dee wuxuu kaga kaaftoomo aanu haynin yuu u qaadan karaya qofka oo qur-aanka qofka dhigaya mu-aadinka sidoo kale imaamka qof kastoo mas-uuliyad muslimka uhaya caama oo masaariifu kaga kaaftooma aan haysanin waxbuu ka qaadan karaya taasi waa masale la diraaseeye mutafaq laakiin kani waxa weeyaan sida markaa fiican unbay unbuu ka hadlaya xadiidka wallahu aclam